halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee raadiyo ergo waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sannadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban qodobada aad maanta barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba kun oo qoys oo ku nool sagaal deegaan oo ka tirsan gobolka galguduud oo ka faa'iidaysanaya ceel riig ah oo bishii hore laga qoday deegaankooda halkaas oo ceelashii ku yaalay abaar darteed ay u qalaleen gobolka shabeellaha dhexe oo laga soo sheegayo in lixdan ruux ay u jiifaan cudurka jadeecada oo ku baahay qaybo ka mid ah tuulooyinka gobolka waxaad sidoo kale maqli doontaan beeraleyda gobolka shabeellaha hoose oo soo sheegaya in webiga shabeelle uu qalalay taas oo dhibaato ku ah beerahooda wararkii qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada burtinle ayaad maqli doontaan kuwaas oo sarakac uu ku yimid markii uu raqiisay sarifka doolarka marka horese kusoo dhowaada warka maanta waxaa inoo akhrinaysa wariis maxamed
dad lagu qiyaasay toddobaatan qof oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn ayuu ku dhacay cudurka jadeecada oo ka dilaacay tuulooyin ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida uu raadiyow ergo u xaqiijiyey wakiilka wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ee degmada balcad dhakhtar cabdulaahi axmed dhakhtarku waxa uu sheegay in tiradaasi ay ku ogaadeen qiimeyn cudurka ku saabsan oo ay ka sameeyeen tuulooyin dhowr ah waxa uu xusay in soddon ka tirsan dadkaasi la keenay m c edyada magaalada balcad halka inta kalena ay ku sugan yihiin deegaano ka baxsan magaalada deegaanada cudurka uu ka dilaacay waxaa ka mid ah xawaadley yaaqle iyo kuwo kale kuwaas oo aan la gaari karin ammaan ahaan sida uu sheegay dhakhtarka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay ahayd sheegay in ugu yaraan siddeed boqol iyo sagaashan qof lagu soo waramayo in lagu dilay galbeedka dalka jamhuuriyadda koongada dimuqraadiga ah bishii lasoo dhaafay warbixinta xuquuqda aadanaha ayaa muujinaysa in xasuuqa uu dhacay intii u dhexaysay lix iyo tobankii ilaa iyo siddeed iyo tobankii bishii diseembar ee lasoo dhaafay uuna ka dhacay afar tuulo tuulooyinkaasi waxaa ka jiro iskudhacyo u dhexeeya bulshooyinka bunuunu iyo bareende inta ugu badan dadka deegaanadaasi ayaa lagu soo waramayaa inay barakaceen iyada oo codayntii madaxtinimo ee dalka ka dhacday soddonkii disembar dib loo dhigay deegaanadaas sababo la xiriira rabshado iyo amni darro guddoomiyaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa dalbatay baaritaan iyo in cadaaladda la horkeeno dambiilayaasha warkii oo aad xilligan dhegaysanayseen waa naga intaas aan dib idinkugu celiyo qaybaha kale ee idaacadda iyo leylo cabdi maxamed
waa hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka dhegaysataan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban haddii aannu ka horumarno qodobada aannu maanta idinkugu hayno barnaamijkayaga qoysas ku nool tuulooyin ka tirsan gobolka galguduud ayaa ka faa'iideysanaya ceel riig ah oo dhowaan laga hirgeliyey deegaanka gadhiis ee gobolka galguduud deegaankaas oo ceelashii ku yaalay abaar darteed ay u qalaleen ayaa dadka qaar isaga guureen iyaga oo qaar ay ku soo laabteen deegaankooda warbixintan waxaa soo diyaariyey jibriil cismaan cilmi oo ku sugan magaalada gaalkacyo maxamed xaashi ayaa soo jeedinaya laba kun oo qoys oo ku nool deegaanka gidhays iyo siddeed deegaan oo hoostaga oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa ka faa'iidaysanaya ceel riiga oo bartamihii bishii diseembar ee sanadkii hore laga hirgeliyey deegaankaas deegaanadan oo biyo yaraan ay ka jirtay abaarta darteed ay u qalaleen siddeed ka tirsan labiyo toban ceel oo halkaa ku yaalay ayaa bishii luulyo ee sanadkii hore waxaa ceelka hadda shaqeeya oo bilaash ah qodistiisa dadka deegaanka ka caawiyey cabdiraxmaan odowaa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sida uu raadiyo erga u sheegay guddoomiyaha deegaanka cabdi cilmi oo ceelka gacanta ku haya dadka ka faa'iidaysanaya waxaa ka mid a cali cabdille maxamed oo afartan iyo kow jira waa aabbaha qoys ka kooban toddoba qof konton neef oo ari ah ayuu ku dhoqdaa miyi kow iyo toban kilomitir u jira gidhays waxa uu saddexdii toddobaad ee u dambeeyey subax dhaaf biyaha uga soo dhaansadaa ceelka deegaanka laga hirgeliyey waxa uu sheegay in ka hor inta aan ceelka loo samayn ay jireen ceelal ay ka dhaansan jireen biyo aan la cabbi karin oo wasaqaysan kuwaas oo ku haray ceelasha salkooda waxa uu xusay in biyaha qoysku ay isticmaalayeen ay kala miiri jireen si dhibaato aysan uga dhalan balse si ay ku helaan xitaa biyaha ay adkayd oo mar kasta lagama maarmaan ay ahayd in qofku uu galo ceelka salkiisa si biyo loo soo dhurto xooluhu markii biyahaas ay cabaan marka biyaha ay cabayaan laftirkooda oo laga shubo ay cabaan ayay waxaa ku dhici jirtay waxa layidhaha xanfal waa biiroo jireen aad iyo aad wax badan ay ugu dhacdo wax badan ay ugu dhacdo ari ayaan ceelkan keenay waan ka shubay arigii markii aan ka shubay ari aan sidaas u badnayn u ahaa arigii markii uu shubay aan shubnay oo cabay waa dareeray markuu sii marayo meel meeshaasoo muuqato ceelka u muuqato ayaa arigii waxaa ku dhacday inuu maarata isagii dhamaa iska soo way horjeestay ilaa saddex iyo toban neef ayaa arigaas ka dhimatay maya abaara hadda sidaasi ma jirine biyaha weye wax kale lamaysa xariirin biyaha ayay ahayd maya xoolaha markii dhiiqadaas biyaha dhiiqadaa markii la siiyo diraac walba ama jidaal walba oo dhaca xooluhu ay ku baabi'i jireen waxay waa barjari jireen ma garata laba boqol oo neef oo ari ah oo uu lahaa boqol iyo konton ka mid ah waxa uu sheegay inay sababsadeen biyo la-aan iyo qaarkood oo xamili waayey biyaha calowga ah ama aan nadiifka ahayn oo laga dhuri jiray ceelasha salkooda kuwaas oo la siin jiray xoolaha oo si daran u oomanaa dadka deggan tuulooyinka iyo deegaanka gidhays waxay sidoo kale dhib ku qabeen helitaanka biyaha wasaqaysan ee ceelasha biyaha yareeyey oo afar laga helo kuwaas oo geli jiray safaf dhaadheer guddoomiyaha deegaanka gidhays waxa uu sheegay in dhibaatada dadka deegaanku ay kala kulmi jireen biyoyaridii deegaanka ka jirtay ay soo bilaabatay saddex sano ka hor markaasoo abaaro daran ay ku dhufteen deegaanka taasoo keentay in ceelashii biyaha laga cabbi jiray ee dadku ay ku tiirsanaayeen ay isku beddelaan kuwo qalalan iyo qaarkood oo biyo yareeyey horta markaan kuusii dhammeeyo horta dadka ceesha waa la qori jiray ceeshu biir bay ahaayeen dad inta la biiqoobo oo xarig surka looga xiro iyo miskaha oo la geliyo la geli jiray waa qodi jiray ninkaas waa ku suuxi jiray waa laga soo bixin jiray qaaraa ku suuxaya banaanka asagoo mayr camala la keeni jiray ma garad dadkuna ceesha badideeda inta lasoo daro taamuug oo lasoo bixiyo ayaa waxaa la yeeli jiray tafuusta lagu shubaa la buuluji jiray si ay u biirhaadaan ma garan waxa uu tilmaamay in sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii oo ahayd markii ay qalaleen ceelasha ugu badan ee deegaanka ku yaalay ay ka codsadeen cabdiraxmaan odowaa oo xilligaas ahaa wasiirkii arrimaha gudaha soomaaliya inuu deegaanka u sameeyo ceel ay dadka biyuhu ka cabaan maadaama isagu uu dowladda u matelayey
wixii beledka joogay oo biyogelin samaysan karin biyogelin ay samaysteen wixii adugu maaragtay aan samaysan karin biyogelinna hadda waa u dhawaadeen biyuhuna waa biyo saafiya oo wanaagsan adugu sidii ay ku cabi karaan ay ku cabaan baadiyahana waxaa loogu qaataa booyilo qofba tankiis iyo xoolihiis adigu waa lagu liibaanay nidaam marka hor haana wax loogu shubaa markii haantaas lagu shubo masna xooluhu waa waxay yimaadaan waa cabaan waxa kalena waxaa agaasima booyadahaasa lagu agaasimaa iyo maaragtay qofkii garneeto wata tubadaasa afka loo geliyaa cali cabdille waxa uu sheegay in intii ay biyiridu jirtay ay ilaa lix boqol oo qoys ka barakaceen deegaanka kuwaas oo u dulqaadan waayey biyaha aan nadiifka ahayn iyo dhibka loo mara balse isaga ay ku adkaatay in safar dheer uu la galo xoolihiisa oo doon ahaa islamarkaana uu ka cabsi qabay inay ka wada dhintaan halka dhinaca gaadiidkana uu ka haystay hal dameer oo biyaha uu ku dhaansan jiray waxaa xusay inta badan inay dadkaasi ay hadda deegaanka ku soo noqdeen sanad kasta ayuu sheegay in mar iyo wax ka badan carruurta xanuunka shubanka uu ku dhici jiray inkastoo uu sheegay in deegaanka uu joogo aanay wax dhaqaatiira hadda ka howlgelin balse cimiladu marka ay kulushahay biyaha adag ee markii hore kala miirka ahaa ay cabbaan carruurta ay keeni jirtay in shuban iyo matag uu ku dhaco oo deegaanku taasna ay ka dhici jirtay badanaa xilliyada jiilaalka cismaan axmed cali oo haysta shan carruura waxa uu maqaayad cunnada shaaha lagu iibiyo ku leeyahay deegaanka gidhays waxa uu si weyn uga soo kabanayaa dhibaatadii biirada ee deegaankiisa ka jirtay waxa uu sheegay inay jirtay xilli shaqadiisu ay istaagtay biyiyari awgeed markaas oo ahayd labada kun iyo toddobiyo tobanka balse dhaqaale xumidii haysatay qoyskiisu ay ku riixday inuu ka ganacsiga shaaha oo keliya uu dib u bilaabo waxaa ku adkayd inuu biyo helo taasoo yaraysay dhaqaalihii uu ka heli jiray haddase dib ayuu u bilaabay cunooyinkii uu samayn jiray wallahi anigu saamuunka iyo maaragtay iyo xariga intaa qaatay aan fuusto aan iyo dabar intaa wataan soo dhaasan jira aasha kasoo dhaasan jira adugu maantii adugu laba litar iyo laba daraan iyo saddex daraan iyo waxaan heli karaan soo dhaasan jira adugu daraanka waa toban uu qaada litar labaatankaas adugu laba maalmood baan ku qatun jira wallahi ganacsiga aad uma fiicnayn uma fiicnayn biyahaas dadku maalka biyahaas aashiga marka wax lagu kariyo maaragtay waa iyo dadka dhisay inay leeyihiin adiga qorama biyihii maaragtay biirtahayda maaragtay wax noogu kariyay madalka madalku ma macaana shaba ma macaana leeyihin wallahi niyo awal hore maaragtay adugu adugu haddeer haddeer ahaanaya markaan markaana maarinta fiicantooda oo waxay adugu wax reerka ugu daberi karo waa ka hela haddeer meesha jiray adugu maalintii adugu lix doolar iyo haddeer aan aad aad iyo aad faa'iido fiican uga qabno
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxa ay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo dhegayste haddii deegaankaaga ay ka jirto xaalad aad doonayso inaad nala wadaagto inoo reeb codkaaga markana dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka qiimaha xoolaha oo ka imaanaya magaalada burtinle wariyaha raadiyo ergo ee magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa soo jeedinaya
adigu doolar dhiciiba hadda ma garanaysaa neefka xoolaha hadda qaali weeye waa qaali weeye qaali wuxuu ku yahay meeshii awalta uu ka ahaan jiray laba milyan iyo sideed boqol ama milyan iyo sagaal boqol ama laba laba milyan ama laba milyan iyo boqol meeshii ay ka ahayd hadda markii doolar ahaanta loo fiirsho aad baa waxaa ugu jira ma garanaysaa qaali ahaan ugu jira waa tahay macnaha ma neefkii baa qaaliyoobay
neefkii qayba dhac baa ku samaysmay oo macnaha doolarkii markuu qayba dhac ku samaystay neefkii wuxuu noqday magaranaysaa qaali qaali sar uu noqonaya muugta ilaa awalka doolarka qaali ahaayo qofku de wax gadanayaaye doolarkii baa u kacsan oo neefku waa xoolaha maa saddexdhexaad buu iska aha muugta waa tahay xoolahaasoo laguma kala iibsado waxaa la yidhaahdo dollar mise cash baa lagu kala iibsadaa maya cash baa lagu kala iibsadaa cash baa lagu kala iibsadaa neefka ugu badan oo hadda qaaliga oo qaaliga laga yaabo dadki neefkaasi qaali weeye orgiga weyn waa adigu lix jirka iyo meelahaas adigu milyan laba milyan iyo laba boqol meelahaas u galaa sida adigu madashada la yidhaahdo magaranaysa adigu magaranaysa madasho la taqaanide adigu laba milyan bay gashaa meelahaas qaar waa milyan iyo sideed boqol adigu neefka xigaayo milyan sideed boqol neefka xigaayo oo kale milyan iyo lix boqol calaa adigu neefka xigaayo oo kale maaragtay milyan iyo toddoba boqol adigu milyan iyo shan boqol adigu waxaasuu ka dhexeeya waa tay marka qiimaha doolarka oo kaleeto laba milyan iyo laba boqol markuu neefkii maraya micnaha wuxuu ku dhowaanayaa ilaa siddeetan doolar buu ku dhow yahay neefkiiba halkii awelu ka ahaa konton ilaa lixdan
ilaa ilaa waxa weeye toddobaatan iyo shan doolar adigu siddeetan doolar adigu neefka labada milyan iyo labada boqol dee waa siddeetan doolar buu iska muuqataaba waa tahay n dhinaca ahminka see yahay heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad
iyo amigu sidiisaba intii maaragtay xagga ay noqotay magaranaysaa xoolaha laga soo ceshay oo ay maba socdeen wixiiba waxay noqdeen waa yaraadeen xoolihii hadda way yaryihiin marka iyadoo abaarihii iyo wixii lasoo maray iyo xaaladahaas oo dhan ay la yaraadeen bay misna aysan hadda dhoofin jarku uusa dhoofino waktiga hadda maaragtay ay soo gasho arafadoo kale iyo wixii lamida maahane haddee ahmi dhoofaayo dhoofaa maba jiro laakiin wixii ahmiga loo gadan lahaababa dabax ahaan loo gadanayaayo wax la nacayaa ma jiraan waxarta yartaa iyo rida weyn isku sibaa loo gataa inay qayba kala sarreeyaan maaha dhinaca qiimaha geela isagu see yahay markaad eegtid daabaxa haddaa ku bilowdeed heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad
daadaxa hasha adigu hilib kale iyo ratiga hilib kale adigu sideed iyo toban milyan iyo labaatan milyan iyo de waa xooluhu isku hilib maahan muuqtaa ayagoo isku muuqaalaysa misna isku hilib ahayn waa tahay
hasha booshaayoo hilib kale adigu laba iyo labaatan milyan saddex iyo labaatan milyan afar iyo labaatan milyan ratiguna waa meeshaas oo kale weeye adigu sideed iyo toban milyan haba waxay ku xiran tahay haddii qofkii wata neefka oo hadduu ku dhiidhiiyana qayma un baxaya hadduu hadda iska tuura isla markiina qayma un baxaya waa tahay laakiin adigu malaha maaragtay marka la yidhaahdo nin raga oo loo diro maaragtay iibyaqaana marka loo diro maraaxilkiisu adigu waa laba iyo toban milyan iyo laba iyo labaatan milyan iyo adigu labaatan milyan iyo meelahaasu ka dhexeeyaa neefka kaleo hilibkaayoo dabaaxaahay adigu sideed iyo mxu sideed iyo toban adigu lix iyo toban adigu afar iyo toban adigu laba iyo toban adigu shan iyo meelahaasaa ugu yar hasha aan hilibka badnayn ama lix ama toddoba waa tahay buurtinle iyo deegaanada ku dhow marka laga hadlayo dhoofka geela dhoofka ah awrta qurbaca ah iyo kuwa waaweyn labadaba heerarkooda kala duwani intay yihiin
adigu awrta qurbacda ahi haba meel weeye hadda waa aad bay qaymahooda u dhacsan yihiin saddex saddex boqol oo dollar adigu afar boqol oo dollar adigu laba boqol iyo kon saddex boqol iyo konton dollar qaar maxaa labii bar la gadaa jiro oo kuwa ugu yaryar oo maaragtay laba jirka iyo saddex jirka iyo a laba boqol iyo konton
a qaar baa ugu intaasaa ugu hooseysa adigu meelaha waa tay dhinaca dhaqaalka buurtinle wuxuu ka mid yahay hawdka nugaal ee dhaqaalka inta badan la kala iibsan jiray xilliga kan dhaqaalku see yahay hasha irmaan hasha lamaan waxyaabahaas marka dhinaca aad ka hadashid intee qiimahoodu yahay
waa kala boynta dheer haddee hal wadata nirig murjaco hadda dhashay adigu hadda waa ku qaali waxaa hadda qaaliya xoolahaasa hadda jira ugu qaalisan hasha adigu kun iyo toddoba boqol kun iyo sideed boqol kun iyo maaragtay adigu shan boqol kun iyo afar boqol hadda hasha laba ceeray ku xidhan tahay iyo caanaheeda ma garanaysaayo caanahana dee waa meel weeye nimihii yarkaahana meel weeye hashayna meel weeye saddex bendi bay ugadmaysaa mu waa tahay
marka saddexdaa qaab bay u baxdaa caanihii oo meel irmaanka ka waran irmaanka
irmaanka waa iyo hasha irmaaneyd weeye hashaasaa geela ugu qaalisan ma garanaysaa hashaasaa geela ugu qaalisan rimaygana rimayga
rimaygu adigu qaarba isilkiisu waa meel waxay ku xisaabtamaan haba sanada hashu si ugu soo dhow yahay moogtahay lalabiyo toban buu geelu qaadaa hasha haba rimageegu si uu soo dhow yahay bay ku xisaabtamaan hasha hadda rintay oo qaalintahay oo adigu shan jirka meelahaas oo hadda rintay adigu lix boqol iyo toddoba boqol iyo waa la kala siistaa hasha adigu maaragtay markii bilosooranka hadda markada la yidhaahdo oo maaragtay gugu uu soo dhow yahay oo hashii ay soo bila dhawaysato laba bilood iyo waxu harsan yihiinna adigu kun iyo saddex boqol iyo kun iyo afar boqol iyo kun shan boqol intaba waa la gadaa
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toosa ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waad ka dhegaysan kartaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan sidoo kalena aad kala socon kartaan idaacada ku yaala soomaaliya dhegaystayaasha haysta internetka waxay nagala socon karaan mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g facebooka iyo twitter-kana waa aad ka heli kartaan warbixinada aannu baahino oo halkaa aan ku daabacno dhegayste su-aasha maanta aan kugu hayo barnaamijka waxay noqonaysaa sidee beeralaydu ay u hagaagsan karaan dalagyadooda iyaga oo ka maarmaya ku tiirsanaanta webiyada hagaag dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyo ergo qeybaha dhexe ee barnaamijkayaga ayaanu ku guda jirnaa lixdan ruux ayaa lasoo sheegayaa inay u jiifaan cudurka jadeecada ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe cudurkan oo aan lahayn daaweyn ka hortag ma-oye ah ayaa horay u hayay xoolaha ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana hadda lasoo sheegayaa in tirada dadka uu ku dhacay ay sii kordhayso warbixintan waxaa soo jeedinaysa fawsiye cumar barre in ka badan lixdan ruux oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn ayaa waxaa soo ritay cudurka jadeecada oo ka dilaacay tuulooyin ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida uu idaacadda ergo u xaqiijinayo dhaktar cabdulaahi axmed cadow oo wakiil uga ah wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle degmada balcad dhaktar cabdulaahi ayaa sheegay in qiimeyn cudurka ku saabsan oo ay ka sameeyeen dhowr tuulo oo ku yaala ama ka baxsan magaalada balcad ay kusoo ogaadeen in afartan qof ay la jiifaan cudurka halka soddon qof oo kalena ay ka diiwaangeliyeen meelaha amsi-ajadu ay ku yaalaan oo ay ka mid tahay gudaha degmada walla horta cudurkan wuxuu ku yimaadaa ilma aan tallaalnayn oo kale haddii deegaanka ay soo yimaadeen sidoo kale muxuu ahay dadka waa iska dad miyi joogo dada meel kale kasoo guurayo oo meeshaan maaragtay dadkaas oo caafimaadka ay degan yihiin ayay soo degayaan marka sidaasaa cudurka jirqaadka uu ku dhacayaa ha macnaha hadda waktigii oo muddooyinka aan soo dhaafnay roobabka iyo maaragtay ayaa inta daaqa inta u badnaay marka dad baa meelo kale kasoo guuray sidaasaa la eebsanaa marka dadkaas soo degay inay maaragtay cudurka ay dadkan kale maya wuu faafayaa oo maaragtay cudurkii hadiiba uu uu jiriyo maaragtay waa waa waa laisku waa laisqaadsiyaa mogta cudurka marka waa sii faafayaa deegaanada uu cudurku ka jiro waxaa ka mid a deegaanka la yidhaahda dameerow muqadheer yaaqle xawaaley iyo weliba kuwo kale oo aan la gaarin ammaanka awgiis doctor cabdulaahi axmed cadow ayaa sheegay in cudurku uu sii faafayo mana jirto ilaa iyo hadda wax qorshe ah oo ay wasaaraddu u samaysay markii laga reebo in la ogaado xaaladda cudurka raxmo colow muudda oo ku sugan deegaan u dhow magaalada balcad ayaa sheegtay in afar ka mid ah carruurteeda ay la jiifaan cudurka waxaayna tilmaantay in muddo laba toddobaad ku dhow uu cudurkani hayo calaamadaha ay ku aragtay waxaa ka mid ah qandho badan nabro kasoo baxa maqaarka afka oo gaduudan ma jirto dhakhtar ama howlwadeen caafimaado u xaqiijiyey in jadeeco ay tahay balse waxay tilmaantay in dad horay ay uga dhacday carruur ay u sheegeen in uu yahay calaamadahani cudurka jadeecada hooyo geed oo mareer la dhahaayo oo ilaahay noo soo dhaliya u qasnaa biyaha biyahan cadka ah oo ugu dhex ridnaa u cabsiinaa gaduudoos maqanaa gaduudkaasaa u cabsiinaa neeraxdaa inta kasoo gornaa biyahaas mee loogu daraa aa layska siiyaa meeshaasaa wadaad soo walaayo meelaha dugsiga lagasoo wadana kaala aaboo quraan oo saar ajiraa kahelaya la dhoowaaya wax loo laabo xatee male hooyo anaka coosaa isa gurnaa suuqana wareejinaa maya sidiisaa loogu ridaa ilan biyahan afka macabi karaa afkii ka muutuqeen afka ilmihii waa ka muutuqay bareerka awroonay dheheen dadka heer baa biyaha waxay dheheen dadkaas dad dad siyo wax u dhaqmi jirmaanoy mareerka waxa iska alla ilaa cabadii waa iska agajunaa geedkaa duurkaana laga soo guruufaaya ilaa cabadii cunugaas waa lagu daldalaa cabadii waa ku dhafray wuxuu leeyahy biyo biyo mara uqooyhe a korka ka saaray ilan daawo ma leh talaal horan uma qabaan hadii leeska dhala ilmaa looga tago unguriyaa laga raadsado umulba yaa galay raxmo oo guud ahaan carruurteedu yihiin sideed oo toddoba jir uu ugu weyn yahay weligood ma qaadan tallaal nooca uu doonaba ha noqdee afarta kale ee carruurteeda ayay sheegtay in uu ku dhacay cudurku balse hadda ay ka bogsadeen raxmo ayaa sheegtay in sidoo kale qoysaska la deriska ah carruurtoodu ay la jiifaan cudurkan iyo weliba qaar ka mida waalidiinta laakiin deriskii qabal ee haddaa ku hor leedahay qabal waa dhacdhawda dad waaweyn waa ku dhac dadka waaweyn bay ku dhacda baasha ee ambawaadili ambiciyoow ma ka kacaayaan halaabaasja ayaa dika baada waaye dhowlka dhan waaba wixii qaxooti ah meesha qaxooti ahna loo degaye oo meesha wada degnaayba waa dhacdhawda habar ha dhihin oday ha dhihin ilmihii ha dhihin xooliin eberay ka dhigta eber haa saddex iyo habarta afar iyo habarta todobay ahaayeen saddexaad uu soo fadhiisato afarna waa jirta adoogan xalay u soo dhuldhacay yeerisa laysku wadaha hafi waxaa dhabaasha waa laysku daartaa sambuur oo ah aabeh beeraley ah oo ku noola tuulada kalshaale oo balcad u jira saddex kilomitir dhanka bari ayaa ka mid a qoysaska carruurtoodu ay hayso jadeecada saddex ka tirsan carruurtiisa ayaa hadda la jiifta cudurka inkastoo dhakhaatiirta ay sheegayaan in jadeecada aysan lahayn daawo balse ay leedahay oo keliya tallaalka hortaga ayaa haddana qofka marka ay ku dhacdo waxa ay ku reebtaa xanuuno kale oo u baahan in laga daaweeyo sambuur ayaa sheegay in uusan weli carruurtiisa geen cisbitaal sababo la xidhiira in daawada qaarkeed uu ka aaminsan yahay in aysan wanaagsanayn haye daawadaas dhacdaan ka cadsaynaa oo iska dhacdo waktiga dhamada amba asiadan bari laga keeno xabad batanayno daawo originaal oo yurub laga keena asal wax lagu duri jiray taasaan sugaynaa qolada yurubaa wax daawo fiican laga keeni jiray oo ilmaha hadii la daawo hayshaayo oo haddii cunuga la daaweynay jeedacakal ku dhicina aan arki jirin marka waktigii hore haye waxa waaye wa xoogaa waxaas baa nagu jiro wax oo kontaroolnaafma oo la og yahay oo laga soo kontaroolay oo daawadaas frijed in lasoo dusho iyadoo qabow lagu duraayo aan arki jirnay waktigii hore haddana waktigan yaa dambe daawo o dhacda wabka loo geliyo xoolihii waa lagu duraa dadki waa lagu duraa wax kasta waa lagu duraa wixina waa iska dhimaada ha waan ogaato waxaan waaye mii lagu durayaaba mii oo lagu durayaba eeda iska fadhiisatay si aysa go-da meel go-daaba aragnay oo amba garab ka go-ay amba amba sinsa loogu duray oo ka go-daaba aragnay mihiba mihiiba ka go-ay mihiiba iska fadhiisatay halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiow ergo ka dhagaysan kartaa raadiow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal imikana haddaan andalo dhinacaasiyo gobolka shabeellada hoose webiga shabeelle ayaa la sheegayaa inuu ka qalalay qaybo ka mid ah gobolkaas shabeellada hoose iyadoo beeraleyduna ay ku tiirsanaayeen waraabkooda xasan maxamed muudey waa mid ka mida beeralayda duleedka degmada afgooye wuxuu ka mid yahay beeralayda u weyday wakhtigan waraabka beertooda waxa uu iigu warramay khadka telefoonka isagoo ku sugan beertiisa waxaana weydiiyey marka hore bal dhibaatadan biyo la-aan tusay isaga u saamaysay way bilaabatay haddii ilah ku beeraley markay kulanta waxay garatay inay dhowil mar cabto oo dhinaca dhowil mar koofar mar cabto qul mar cabto lagu ballamay taasay tahay biyaha wax waxtar ay leeyihiin amba meel ay gaaraan male koonfurba ma gaaraan waqooyi ku sugan yihiin marka haddii ilaahay ku roon yahay waa bilaabatay kuwa qalaalka waa bilaaba laakiin bidin waxaa lasoo daaya shalay idraad loo yimideen oo hadda xaafadooyinkan hoos oo meel yidhaha awgoy irdo afgoy ka sokayso afgoy ka sokay afgoy wixii ka xagee waaba bii la-yihiinba waaba mar hore bii waayeenba ana waxaan ku jirna qaybtaan afgoy ka sokayso oo orax soo bax ka jirta waa garta adigu beerdhacwaa bii la-yihiin oo bii mahaastaano waa bii la-aan annagana tookay noqotay shamaal shamaalma waa waraabeynaa dalaga maanta aan beerna halusuu ku sugan yahay waa gartay adiga hadda maxaa ku beeran waa sisan iyo galey sisan iyo galey iyo haddii ilaahay ku run yahay geed miroob intee higtar baa wax ku beeran yihiin haddii laga soo qabto gareen intay noo beertay amba somreed hadba saa utaqaanid waxay noo beereen dhul oo iskaashato dad iskaash ku xirno gaaraya dhul toban hektar gaaraaye waxay noo beereen dalaga waxa noogu beereen sisan iyo galey hadduu ilaahay ku run yahay hal waraabay cabtay hadda halisay ku jiraan ceel biyuhna ma qabno codsadayna ceel biyuhu ahay waana la awoodi waayey marka arrintan marka biyaha webiga goormay soo bilaamatay marka in webigii qalalo oo aada aragteen kow iyo labaatan maalmood intaad ilana kow iyo labaatan okay marka biyihii webigu say u socdeen bay hal mar kaw yidhaahdeen miya maya digniin bay bixiyeen digniin ay bixiyeen saddex maalmood digniinkaas la bixinay in ugu hoos u dhax oo keenaayo maadaama uu jawhar imaad nagala soo hadlay biyaha gadaal waa kasoo go-aan nala yiri saddex maalmood digniin lasisay jawhar waxaa nagala soo wacay iyo hadduu ilaahay kuurin yahay iyo meelahaas maarata balgeyn marka meelahaas marka laydinka soo wacay maxaa laydin sheega inaad bi keedsan haddii keedsakan bi inaa keedin aan beeri aan waraabin oo si degdeg beeri bi waa isku bi aan ku shubno toddobaad waa waa waan soo wajahdi marka toddobaad todoba beri saddex maalmood dignina siiyeen toddobaadena maqnaay oo biyaha oo fiicnayn toddoba bixi kada bi waa go-een kow iyo labaatan mada waa bilaana arrintan oo kale marar badan ma idin qabsatay ha saddex saddex saddex sano ka laga soo bilaabo kun sagaal boqol toban iyo shantii laba kun iyo shan iyo tobankii toban iyo lixdii kun sagaal laba kun sagaal toban iyo lixdii ay kasoo bilaabatay laga bilaabo ilaa ilaa hadda okay ilaa hadda waa markii saddexaad ee uu webigu idinka go-ayo markii saddexaad saddex saddex sano waay ha maxaa marka idiin qorsho ah maxaa tabaabusho u samayn weydeen oo inay arrintan oo kale laba sano hore idinku soo dhacday haddana sanadkii saddexaad maxaa idinku samayn ama qorshe ahaan maxaa isku daydeen qorshe ahaan waxaa degan ah etoobiya la aadayo idi xereenkaas macnaha oo madaxweynaha waa codsi waa loo diyey waa loo tegey etoobiya maadaama ah heshiinay oo heshiina dhexyaalna biyaha lasoo lasoo deeyo injineerka di xereenka etoobiya kolley waa la dilisi hadna loo sheegay ama idaacadaha aan ka maqalnay waa gadabley waxa saasa jiraan noqon ama la dhahay marka waxaa hadda guddoomiyaha beeraleyda oo ballan qaaday inuu etoobiya iyo tegi doonaa wafdi oo ka socdo beeraleyda marka laga soo tago dhinaca etoobiya idinka maxaa qorshe ahaan aada samayn karayseen oo aad biyo inaad biyo kaydsataan oo kale qorshe ahaan qorshe ahaan waxaa naloo tababarmay ugu oo saan oo digriin naloo siiyo inaa waa iskoon biyo kushubno ku gaarno saddexdooda ugu ugu maqan yahay inaa inaa ka faa'iidaysano waa iskoon biyo aan kushubno waaskiyaal biyo lagu shubo oo lagu xiro ma ku shubteen marka saddexdood la isticmaali karo ma ku laba bilood la isticmaali karo ma ku shubteen marka waaskooyinkaa biyihii maya mid kamid a hal mid hala lagu shubay saddex ay ahaayeen mid kamid a lagu shubay inta kale waa la awoodi waayo toddobaad waa go-aan biyo maxaa loo awoodi waayay inta kale waa ku filnaa weyse waa kuwa awoda intaas loo waayo degniinta iyo biyo gelitaanka todoba bira udhexaysada ta marka biyaha aad ku shubteen wax intee la eg bay qaadaa waxa waaye waarka biyo lagu shubo bil biyaha jecis kadib wax lagu firdhi maano meel biyo lagasii dhaanihaayo amba matoor lasii saaraya ma amba war ma aha waa gartay waa gartay waa isku yaa biya waa isku yaanka biyaha lagu shubaayo baaso iskaashata waa iskaashata ka dhexayso oo biyaha lagu shubo ilaa saddexka aan ku shubi jirno markii digniinsa aan helno saddex maalmood ilaa todobaad biyaha go-een waxaa hal waaskaan awoodna inaan ku shubno beertaada goorma ugu dambeysay aada waraabiso kow iyo labaatan maalmood hadda marka say u eg tahay ma qallashay beertii seebay u ekaatay bal iiga waran isbedelay samaysay isbedelay samaysay meel oo todobaad ku waraabi jirtay hadda markay saddex todobaad biyo moogtaa maxay kula tahay inuu isbedel muuqanayo see isbedelkaa bal ii sheeg waa isbedel see isbedel macnaha toddobaadoo biyaha ku cabaay mooska moosaan qabaa moosaan leehay toddobaadoo biyaha ku cabaay saddex toddobaadoo biyo layaa isbedel isbedelaa laga dareemay waxaa laga dareemay miisaan la-aan waxaa laga dareemaya inay qofka miisaan la-aan mooska la gooy inuu suuqa miisaanka lahaan miisaan la-aan inuu bixiyo biyo la-aanta biyaha miisaan uyelayan biy biyo la-aanta miisaan la-aan inuu keeno inuu qofka sii daayo inuu labaajiko ka ka badan uusan adkeysan karin ma kuwi labaad kale oo adkeysan kara marka ugu badnaan labaajiko kale oo adkeysan kara wixii ka dambeey waaba waktigii hadda aada goosan lahayd baa la joogaa miya ha kuwi labaatan waa lagu goonaya kuwi labaatan hadda miis mooskii laguyi miisaan laan kii horo iyo kan waxa baawarka waxa kumiy kale miisaan dugan yihiin baawarka hore wuxuu noqday labaatan labaatan saxaar oo noqday miisaankiisina saasuu ahay baawarka dambe hadda la miisaamo la geeyey wuxuu noqday shan iyo toban oo shan iyo toban oo shan shan shan beertaadu xageebay kaga taallaa afgooy afgooy haddaa kala taqaan waxaa ku dheganahay maxamed sheekh cusmaan beer oo lahan jiri hore wasiirka hore maaliyaddaa ku dhegana maya waxaad ii sheegtaa tuulada ay ka tirsan tahay iyo intay qiyaasu jirto ir ir duule afgooy ujeed sideed kilomitr dhinacee bay ka xigtaa qorax soo bax beeraha kale deriska kula aad ee iyana biyo la-aantan hadda dhibaatada u haysato waa wax intee la eg waa badan yihin beerley waa inta intaba ceel uqodmeen waa badan yihin laakiin dadka danyaradan kamid ah oo ceelasha aan lahayn dadka ceelasha qaba waa iska ceentaan inkastoo biyaha ceel waa ay awoodin oo ka nafaqa badan yahay webiga ka nafaqa badan yahay laakiin balse nolol nolol waa ku gaarsiya mooska waa waa sii nooleynaa sida laba bilood ama saddex bilood biyaha maqan yihiin ninka ceelka qaba mooskiisa maka dumaayo waa nolol waa kusii gaarsiina laakiin annaga nolol ma jirta waa dhaca mooska geedka waa duma waa dhaca mooskan kuu beeran goormaa beerta wakti walbaan beeray had waxaan beeray waxaan beeray bishii wuxuu jiraa sideed bilood jiraa hadda la gacan saari sideed bilood jiraa sideed bilood sheelada ku jiraa mooska inteebaa lagu goostaa toban toban bilood dalagyada kale kuu beeran goormaa beertay iyaga kaas kasin iyo gelii waay kuwaas waxa waaye wax wax nafo wax cilmi ku dhisanba ma aha hadda isku go-aan wax loo arka lakin mooskan qaliska galay iyo wixii haddii ilaahay ku run yahay oo galay oo gacan saarka ah hadduu saanku bii waayo waa khasaara intee la eg waa dhaqaale intee la eg kaa galay wallahi hadda qalin ibug uma qaadan laakin waa ector moos waxa iktidaalkiisa iyo beeridiisa marka diyaar diyaarintiisa wax ebo cagafka lagu diyaarinaya wax ebo toban saaidya toban shan boqol dollar ectorka lagu diyaarinaayo shan boqol diyaarintiisa laku jafadiisa iyo cagafka jiristiisa shan boqol dollar waa gartay marka dhaqaalahaas ma deyn baad ku heshay mise deeq waxaa iga saacadiya iga iga gacan qabatay hay-adda gareel iyo somareed waa gartay maxaa kuu qorsha ah marka hadda maxaad rabtaa inaad samayso afar hectara iyo diyaarsan oo moos waxaan ku tala jiraa inaan biyo lasoo diyahayo balcad meel ka sokeys lagasoo diyahayo meel biyo kugo-an lagasoo diyahayo beeraley isku iskaashato inaa lama waraabka lama waraab kadib inaa iska cimi doono qorshe hadda igu jirto saas hadda aan diyaar ahayo hadda saakada inaa ulaqaaqna aragno guddoomiyaha beeraleyda iyo gaashatooda inaad loo dhaqaaqo dhinacaad loo dhaqaaqo dhinaca balcad loo dhaqaaqo meel biyi heleen oo jirto hal xilli hada lama waraaf hadaa helno kulli kadib waaba janaa iyo februaary hadda waraabo maarsabo rooban jeena maarsabo marka qoladaa balcad ma la xiriirteen inay biyo idiin soo daayaan iyaguse biyo ku filan ma haystaan biyi nagu filan maaha laakiin inay soo daayaan hadda waxyara iyo dabaq dabadaqa yimid laakiin tooka waaye dhinaca dhowe inay ku dhaafaan aan ku ballani oo qolo eer eer eer eer qoladaas xagga dhowe loo gudbiyo kadib aan kacno waa gartay waa aan ku gartay ballan laakiin biyi naflamo amba amba wax u tiraay maaha amba amba beeraha qoyin karo maaha waa gartay lix saacadood ama toban saacadood soconaayo toban saacadood soconaayo haddii matoor la fasaxo toban saacadood waa qallaa wuu waad miyiisu miyiisu tagaa toban saacadoodna wax beer ku filan maaha
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waad ka dhagaysan kartaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan sidoo kalena aad kala socon kartaan idaacada ku yaala soomaaliya dhagaystayaasha haysta internetka waxay nagala socon karaan mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g facebooka iyo twitterkana waa aad ka heli kartaan warbixinada aannu baahino oo halkaa aan ku daabacno dhegayste su-aasha maanta aan kugu hayo barnaamijka waxay noqonaysaa sidee beeralaydu ay u hagaagsan karaan dalagyadooda iyaga oo ka maarmaya ku tiirsanaanta webiyada
adigoon kamumiyo andayo bukaangabi umaygusana agaloodadmiga sida biciidka qudhaaciyo bulshada qalbiyo ay adigoon qamumiyo andayo bukaangabi umaygusana agaloodad miga sida biciidka qudhaaciyo bulshada qalbiyo ay gaariyaha qabowgii qarqarahaya miledii jidiidaariyaha qabowgii qarqarahaya miledii qarsanaya hawraha qarsanaya hawlaha kugu mudantay kugu mudantay qodahaduna kugu mudantay kugu mudantay qodahaduna qalbigaagu mehel jiro qoraansiyeeg madu qoraansiyeeg madu
Wow.
Thank you.
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan raadiyo ergo markanna kusoo dhowaada barnaamijka dalandool waxaa soo jeedinaya maxamed xasan
barnaamijkeenna dalandool ee halisaha tahriibka waxaan ku eegaynaa sheeko ku saabsan waalidiinta ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer kuwaasoo carruurahoodii ay ka tahriibeen oo weli u qaamaysan lacagihii madax furashada ahaa ee ay ka bixiyeen carruurahooda loo haystay carruurtooda waryaheenna sidiiq yuusuf khalaf ayaana warbixintan magaalada burco inooga soo diyaariyey waalidiintaas waxaa ka mid ah canab carab jibriil oo gabadheeda oo toddobiyo toban jir ah oo tahriibtay ka bixisay in ka badan toban kun oo dollar oo madax furasho ah lacagtaas oo afar kun oo dollar oo ka mid ah lagu leeyahay muddo ka badan afar bilood hooyadan waxay suuqa burco ku iibisaa kimista si ay u maarayso nolosha lix carruur ah oo agoon ah oo ay keligeed korsato waxay raadiyo ergow sheegtay in aysan awoodin in ay dayntaas iska bixiso dadkii ay ka qaadatana ay mar kasta weydiiyaan markii ugu horraysay waxaa loo soo sheegay in gabadheeda gacan laga jebiyey ayna koomo u gashay jirdilka loo geystay raggii haystayna ay doonayaan lacag dhan siddeed kun oo dollar waxay iibisay dhul ay lahayd oo laga siistay siddeed kun oo dollar waan waayey waan warwareegay markaanu la hadal laba kooma ku jirta abaana lagu yidhi way sakaraaday way xanuunsatay dhimashaa baanu u daynay lacagtii waanu weynay cid naga bixisa waanu weynay hanti maanaan lahayn meel yaroo dhulaf baanu lahayn way carruurtu joogtay halkii baan u xaraashay waan u iibiyey ha dhulkiiba sideedaa kun layga siistay dabeedna waan u diray waa laga kaxeeyey markii meel kale la geeyo meeshii ku dhow baa layidhi kun kalea lagaa doonayaa dayn baan ku doonay dad islaama baan ka soo qaaday oo igu leh dabadeedna kunkaana waan diray intaanan kunkii dirin baa haddana layidhi waa la dilay waa la garaacayaa waa taa laga ohinayaa codkii baa lay maqashiyey iyadoo ooyeysa oo la garaacayo oo nabarku sanqadhu maqlaysa oo telefoonku soo qabanayo dabadeedna waan cararay waan baroortay waa agoon waxaan bariyey dad iyo amaahiya baan ku idhi waa kunbaa kunkii baa laysoo amaahiyey waan ka bixiyey waa laga kaxeeyey meeshii meel kalea la geeyey halkaana waxa layihi kun kale soo dir kunkii haddana waan doonay saddex bilood bay igu qaatay kunkaasioo waan waayey suuqaan u dhex maray dad baan u dhex maray waan u baahaystay inantii yarayd kunkaa dambe waa tobankaa kun dadkaad weydiisatay dadkaan weydiisay oo aad tiri war lacagta ha laga bixiyo waryaadha lacagta ha layla bixiyo yaa muslina waa agoon wale caawiya tamarucii gala dabadeedna dad baa kunkaa iga bixiyey kunkii horena waa laygu lahaa dabadeedna saasaa kunkii la iigu ururiyey waa lay ururiyey waxay xustay in markii ay lacagtaas bixisay kadib lagu wargeliyey in gabadheeda iyo dadkii kale ee ay isla socdeen la saarayo doon u socota talyaaniga loona baahan yahay in ay u dirto kun dollar oo kale oo lacagtii doonta ah lacagtaa waxay xustay in ay ka daynsatay gabadh ay qaraabo yihiin maalmo kadib canab waxa ay ka war heshay in la soo celiyey doontii ay la socotay gabadheedu oo lagu soo celiyey libiya waxaa haddana la weydiiyey kun dollar si mar kale loogu diro doon u socota talyaaniga dadkiioo doon labaad baa la saaray iyadoo lacag dambe la doonayo iyadoo lacag dambe la doonayo yaa doon labaad baa la saaraya waa la rarayaabaa la yidhi markaana lacag kalaanu baadi doonay macaariyo beledii oo yaryar oo guriga ii joogay waanu iibiyey markaana waan baahaysi tegay oo dad kalaan wax ka soo ururiyo kasoo amaahday inna waan soo amaahday inna waa u baryo tegay riyi waan xaraashay suuqaan dhex maray suuq weynaha burcaan dhex maray oo aan ka dawarsadayoo ka bariyey ilaa nin baryo tegay waa nin dawarsanaya uuni sidaasaan ku ururiyey sidaasaan ku ururiyey oo dabeedna ilaahay iigu gargaaray sidaasaan dabeedna kunkii kalena ku diray bahaysigaa markaa aad bahaysanaysay maxaa kaala kulmayey qaar wixii yara dhiiba iyo qaar idiidaba iyo qaar igumaaga iyo qaar isiyaba way lahaayeen maxaa kaaga horimanay dadku maxay kuleeyihin waxay leeyihiin maxaa maxaa waalay maxay u ordayaane waddankooda uga tegayaan maxay baadi doonayaan maxaa ma xidhaan ma sidaan tidhaahdaan qof waliba dee koskiisu ma hadlayay lacagtaa u dambaysay waxay u dirtay saddex bilood ka hor welina gabadheedu waxay joogtaa liibiya iyada oo ka dhaxashay dayn badan oo aanay iska bixin karaynin waalidiintaas sidaas oo kale u qaamoobay waxaa sidoo kale ka mid ah cabdiraxmaan faarax cali oo ah aabbe ku nool magaalada burco oo sida canab oo kale dhibaato ka maray bixinta lacag madax furasho ah oo laga rabo wiil uu dhalay oo tahriibay wuu ila soo hadlay sideed iyo badh baa layga rabaa buu yidhi deg dega sideed kun iyo shan boqol oo doolar lacagtaasna markaa ma hayo baadi doon baan tegey jaga aan lahaa baan iibiyey afar kun ayaa layga siistay jagadii aakhirkii jagadaan afarta koo siiyeyna lix iyo badh baa yaraa ugu yaraanteeda la siistaa markaa
oo reerkaaba kuu deganaa reerkaa ii deganaa waxay igu kaliftay dee inaan xaraasho oo wixii ay maraysay aanan siinine duruuftaan raaco afar kun baan afar kun baan leega siistay reerkiina meel kale oo dayna meel kaleaan dadku leeyahay baa layidhi de halkaa carruurta keen oo aan aqal soomaali uga dhisay marka afartii kun ila sideed iyo badh baan rabaaye afartii kun iyo shantii boqol meel baan iska dhigay dadkii baan ehelkii baan galay waxaa layga rabaa sideed iyo badh afar iyo badh waan hayaa afar baa layga doonayaa kale afartii kale dadkii baan ka doondoonay ka doondoonay dayn waxaan uruuriyo oo hooyadii iyo anigii iyo ehelkii kaleba qoorba qofba aanu wax ka qaadnayba afartiiba waa helnay waa dee inankiibaa iga tahriibay waan ku siinayaa muddo ii qabo sideed iyo barkii sidii baan u diray
wuxuu intaas ku daray in lix bilood oo kale ay meesha ku sii haysteen raggii madax furashada ka qaatay waxaana loo sheegi jiray in taraaniga loo qaadi doono laakiin waxay raggii haystay ka sii iibiyeen kuwo kale oo iyaguna markaa ay laba bilood haysteen sakariye iyo dhallinyaro kale ka dalbaday madax furasho hor leh cabdiraxmaan markan dambena waxaa la weydiiyey lacag dhan afar kun oo dollar isagoon bixin dayntii hore ee lagu lahaa waxay ugu qaadatay bil buura ah inaan ka aamusnaado oo marba uu soo qayliyo aan idhahdo waxba ma hayo markaanu lacag weynay baabuur baan ina siiyo markaasuu wakaasa baabuurka beesadoo idinku baabuur ahaan iga aan idin dayniyo baabuurkii baanu daynsanay haddana dub baan u xaraashnay ila baabuurkii dub baan u xaraashnay wixii la siinayay waxaanaan ahayn ayaanu ku xaraashnay afartii ku baanu haddana dirnay waanu ninkii u dirnay ninkii waxay geeyeen tiri beli bay geeyeen gaadhigii ninkiina siiyey ee aanu iibinay waa nagu leeyahay ilaahay un baanu la kaashanaynaa meel kale oo camalna ma hayno oo dad camal haya maaha oo wax ka soo baxayna ma nihin dadkiina iminka dee muddadiiba sanad bay iyo dheeraad bay qaadatay labadii kun iyo toddobiyo tobankiiba ha dad badan baaba nagu soo kojiyey oo aalaankaa nagu soo kojiyey wax allaale waxaanu iska bixinana ma jiraan waanay arkaan dee inaanaan hanti haynin iyagiina waa u baahan yihiin oo kuwii lacagtaanu ka daysanay kuwo ka mid a haddana carruur dambe ka tahriibeen oo ay ka maqan yihiin oo baahidiina wada qabsatay dee ilaahay un baan naga bixinaya cid kaloo aanu maanta leenahay hebel iyo hebel baa waxa aanu ka sugaynaa ma jiraan ilaahay hayn cabdiraxmaan wuxuu sheegay in wiilkiisa uu hadda joogo liibiya daynta lagu leeyahay waxaa u sii dheer in laba toddobaad oo kasta uu ka doonayo inankiisu boqol dollar oo biil ah taas oo uu xusay in culayska ay ku sii kordhinayso inkastoo dhallinyarada tahriibta ay sheegaan in sababo dhaqaale xumo oo haysta qoyskooda darteed ay u tahriibaan haddana arrintaasi waxay qoysas badan dhaxal siisaa saboolnimo iyo inay ka soo kaban waayaan dhaqaale la'aan ama ay iska bixin waayaan deymaha ay u galaan kuwooda lagu qabsado liibiya sida uu raadiyo erga u sheegay maxamed xaamud cali oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda togdheer ee magaalada burco lagu odhanaya deedna qofkii isagoo aan talaba geysan ama aan waxba isku dayin ama aan ilaah dhaqaalay reerkoodaba ka fikirin buu iska tegayaa deedna taasi waxay waalidka ku keenaysaa cawaaqib xumo xun iyo inuu suuqyada iyo masaajidada iyo goobaha la isugu yimaado oo dhan uu codsiyo lacageed oo qofkaa doonaya in madax furashada uu kaga bixiyo uu ka dalbado taasina waa ta keentay in aafada tahriibku ay bulshada si weyn u wada saamayso waayo qofka ka tahriibaa qoys qoyska un kama maqna dhammaanba relativeskiisii iyo intii qaraabada la ahayd oo dhan baa la wada gacan marinaya si shilimaadkaa ku xidhan qofkaas loo meel mariyo maadaama reerku dan yar yahay laga yaaba reerka qoyskoodu ladan yahay ee dhul kale ee hantida le inay si yaroo sahlan uga baxdo laakiin reerka barlaawaha ah ee aan meella waxba ku haynin waxay ku qaadanaysaa muddo in ay lacagtaa tahriibtaa iskaga bixiyaan taasoo aafo ku ah aan isku halayn buuxdana laga qabin deynta qofkaasi loo galay ee faraha badan leh ma soo gudi karaya mise ma soo gudi kari wuxuu ku talinayaa in laga mashquuliyo dhallinyarada la wacyigeliyana shaqo abuurna loo sameeyo oo dowladda maamulada iyo shirkadaha ganacsiga ay fursado shaqo u raadiyaan si loo mashquuliyo dhallinyarada in ay tahriibaan sidiiq yuusuf qalab raadiyo ergo magaalada burco
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi